Saacadihii la soo dhaafay waxaa Djibouti ka bilowday raaf lagu beegsanayo kumanaan Itoobiyaan ah oo si oggolaansho la'aan ah ku jooga waddankaas. Dadka la qabqabtay ayaa lagu gurayaa gaadiid shabaqlayaal ah, waxaana dib loogu celinayaa waddankooda. Falkan raafka ah ee lagu qabqabanayo dadka Itoobiyaanka ah ayaa bilowday kadib markii ay dhammaatay muddada koowaad oo loo qabtay inay uga baxaan waddanka, taasoo ku ekayd afartii bishan. Dadkan la raafayo ayaa waxaa qayb ka ah tahriibayaal u dhashay isla dalka Itoobiya oo iyagu doonayay inay halkaasi doonyo kaga gudbaan si ay u gaaraan dalka Yemen. Djibouti ayaa sidoo kale sheegtay in raafkan uu bilow yahay ayna sii socon doonaan. Geesta kale, warbaahinada ka howlgala gudaha Itoobiya ayaa dhankooda tabinaya warar abuuraya cadowtooyo dhex marta iyaga iyo Djibouti kadib markii maamulka Abiy ciidamada Djibouti ku eedeeyeen inay jirdil u geysteen shacabkooda ku sugan halkaasi. Ma ahan markii ugu horreysay oo maamulka ka arrimiya Djibouti musaafiriyo Itoobiyaanka ku sugan dhulka ay maamulaan. Mar sii horreysay ayaa sidan oo kale waxaa in ka badan laba kun oo shacabka dalkaas ka soo jeeda ay u daadgureysay xadka ay la wadaagto Itoobiya.